walal aniga horta informationkaan hayno waxa weeye in laba maalmood isu xigta meesha la duqeeyey oo ciidamada mareykanku ay duqeeyeen warkaan haynaahi annaga hadda yani information daan haynala qaybsadaan ma jire waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyaga intelligence ay noo sheegeen waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ka ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib
daban sideedaba dib nimankani haddaysan known targets aysan haysanin ima duqeeyaan oo dad bay gaar ay raadiyaani meeshaas ama shabaab baa jooga ama isis baa joogta kuma duqeeyaan badanaaba de waxay ka dheeraadaan wax collateral damage in meesha ka dhaco dabcan nimanka sharwayaasha meesha jooga cabdi ninka la yidhaahdo ugu wen yahay ninka la yidhaahdo cabdiqaadir muumin un bay raadinayeen iyagaa targetka halyahay magarata marka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaan umalayaa weli uu nool aysan dhimanin waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nooliyuun dhimanin intaas waa laydin xaqiijiye ahe intaas waa iyago de iyagoo de war ayna macluumaad aynala qaybsadeen ma jirta waxa weeye waa macluumaadka aan ka helayno hay-adaha iyaga sirdoonka waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weeraroo ka dhacay magaalada boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyaddeeda marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada boosaaso mise awood soo kordhaysa oo halis ku ah gobolka dhan iyo soomaaliya ayaa ka soo socota meesha
sanadkan bilowgiisii madaxweynaha maraykanku wuxuu dabciyey shuruudihii duqeynta ay dadka yani layahdo targetkan ay raadsanayeen muddana dee hadda waqooyiga soomaaliya waa markii horreysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa oo shabaabka dee ugu badnaa ay hawlaha ka fulin jireen marka dabcan daacish waa waa cadow soomaaliya weye waa cadow rijinka weye waa cadow internationala marka meel kastay joogaan oo shida ka wadan dee in la taargadgareeyo oo la laayo ama madaxdooda ama dadka dhibka wada dabcan waa waa waa shaqooyinka dee waayaha damben ay ku mashquulsanayo nimankaasi waana annagu haddaan puntland he soo dhaweyneyna waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddayda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin
de nimanka waa cusub yihiin tiri ahaan oo ka kooban yihiin de shabaabka iyo golaha caalamiga ku jira laakiin anaga cadow ahaanina ma fudaysan loosukayo mid weeye waa laba cadow isku si baanu ula dagaalamayna isku si baan uwajahaynaa isku fikir ayaana ka aaminsanahay hadda nooma kala sukiyaan qolo fiican iyo qolo xumina ma jirte cadow labada ummadda soomaaliya dhibtooda u taagan weeye marka soomaaliyana dee nimankan daacish taliyaada meesha keliya ay joogaan waa buuraha camiskeeda oo bariga boosaaso marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo nagu taageerasana waan soo dhaweynayna tiradooda intee bay la eg tahay xubnahan daacish ee buuraha calbari jooga intaa idinka ogtihiin ma maclumaadkaas mid hadda ani hadda anigu aan aan idaacada kasii dayn karo ka oran kara ma waay su-aasha igu dambaysa waxaad ku heshiiseen in aad guluf wadajiro midaysan aad ku qaadaan al-shabaab inkastoo inaad daacish soo qaadin laakiin haddana waxaan qiyaasayaa inay iyaguna aysan ka nabadgelayn gacantiina haddii aad maaragtay fursadda u heshaan marka al-shabaab aynu ka soo qaadna waxaad ku heshiiseen inaad si midaysan u weerartaan arrintaasi ma kula tahay inay dhaawac weyn u geysan karto al-shabaab mise waxa weeyaan handadaad iyo hadallo kale oo cusub oon loo hayn awooddii militariya lagu fulin laha wala horta hawshaasi waa anagu detailka waxaa la isla qaatay in cadowgan isku meel looga soo weyjeesto suna loola dagaalamo madaxweynuhu de wuxuu iclaamiyey in danaaga lala galo laakiin waktiga iyo timeka iyo cidda iyo farsamada waa howla military moogta ciidanka waxaa u taallaa marka anigu waxaan aaminsanahay nimankan haddii soomaalidu isku gulad noqoto isku fikir noqoto isku niyad noqoto isku suna loola dagaalamo dee awood iyo tabar haddii intaas ay runtii ayagu ay ay kaga badbaadaan oo isaga celiyaan ma ay lahaa laakiin dadka soomaaliyed baa rabaa moogtahay inay qulubta isku noqoto inay isku aragti ka noqdaan inay u midoobaan intaas haddii la helo shabaab iyo daacish iyo iyo cid kaloo soomaaliya dhibkaasaba waa la figa fillaan karaa